bulshada ku nool deegaanka quraac madoobe ee gobolka shabeellaha dhexe ayaa waxaa saameyn xoogan ku yeeshay daadadka biyaha webiga shabeelle oo meelfa kasoo rugmaday biyaha kasoo rugmaday webiga shabeelle ayaa galay xaafadaha kala duwan ee deegaanka quraac madoobe waxa ayna taasi keentay in dadku guryahooda ka barakacaan maryama yuusuf maxamed oo ka mid ah dadka ku nool deegaankaasi ayaa waxa ay ka warbixisay saamaynta fatahaadu ay ku yeelatay bulshada deegaanka quraac madoobe waxa ayna sheegtay in ilaa iyo haatan aysan jirin wax gargaar ah oo ay heleen maadaama dadku ay guryahoodii ka barakaceen ayna hadda qaarkood ku sugan yihiin duleedka magaalada quraac madoobe waa iska adig hadda uun col saa'ida ma qabno walaal waxaanu ka cabaynaa biyo biyo biyo biyo dad iyo dunyo quraac madoobe bacrin uguma hagaagto basay marka taagan yihiin dalagii beeraha kii ugu soo horreeydo weli haddaan kii hoosena la gaarinay kii waxaan ku leehay biyihii naga gooyn isagoo mar bislaaday owahay xoolihii meeshii ay noo daaqi lahaayeen waa naga kiciyeen shan maraaqa xooheynaa juquda waxay marowhayan meel weligood ayna teginba oo iska doxoraha oo duur waxay ku socdaan dad iyo dunya waxay dunyada daaqda male dadku waxuu ku noolaada male marka alxamdulilah shukri ilaahay waxuu keena xamdiiyo shukri waayo waxaan ka sheegi karna malaha ilahay masiibadaha naga dulqaado kulley wax taageero iyo taakuleen oo caalinka aan ka haysanana malaha dadkaan waaba dad iska reer baadiya oo iska afgaaban oo waxay codkoodaba aan caddaysan karin dadka gordiis korkiisa hadda waa la isla wada qabaa fatahaadaha iyo dhibaatada iyo abaaraha balse dadka dadaa u codeeya oo hor istaago waxaan ku leehay u doodo wixii allaala wax gargaar la gaarsiin kara la gaarsiiyaa ama ha u gurmadaano soomaalida iyo ummadda kale oo muslimiinta amba hay-adaha kasoo gaaraanay wax ilaahay abuurto racmadooda u gurmaayo ambase wax soo gaarsiiyahayna male laakiin ilaahay ii weynaayo qaaliqa ahaayaan aan codsanaynaa maanta dad iyo dumina in loo bastaa dawey waa ya waqooyi naga hay waqooyi farta hurwaay iyo wax badan oo adiga isku soo dardarmay waaye marka walax buurinayay dadkii baldoosya intay dhigeen ay ku kala xirxireen beerihii lagu wareejiyey baldooskina waa goostoo badar lagama goosan iyo caadi loo soo dhigana waa goostay wixii oo dhanba waa isku yaaceenba biyo aba laga cabanaya haddaan biyo beertaada biyo tubteed allah ka dhigaa lagu ducaysan jire laakiin markaan habaar inay tahay haddaan la ogaado quracmadooda waa laga buuro waa dhaafeenba waxay usii socdaan buurtay geli rabaanba quracmadooda kulaha quracmadooda hadday leegiin maaba waxa warrami kara ayba jiri lahaayeenba waa beelayba ahaa leeda waxay sii galowhayaan buuraha dhulkii abaarka ayan kusoo bixi jirnaan u qaxi jirnay naga sii qaxsan waayan webiga shabeelle ayaa sanad walba fatahaad ka geysta deegaanada iyo degmooyinka uu maro ee dowlad goboleedka hirshabeelle waxayna fatahaadaasi saamaysaa qeybaha kala duwan ee bulshada